bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam abu cbdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى bab ma yustaxab min اlkalaami cinda الnikaax waxa la suneeyo oo hadalka ah cinda الnikaaxi nikaaxa agtiisa marka khudbada nikaaxa iyo qaabka wax loo nikaaxayo iyo waxyaabahaas dhan oo ka hadli rabaa qaabka wax loo nikaaxayo bacda baab ayuu keeni doonaa hadda khudbada ayuu ka hadlayaa cinda nikaax cinda alcaqdi waxa la dhahayo waana khudbat اlxaajada wbilisnaadi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabharun wahuwa cabhar bnu اlqasim aلzubaydiy hiqat can اlacmashi can abi isxaaqa can abi اlaxwas can cabdillaahi qaala callamanaa rasuulu llahi sal l slama nabigaana baray atashahuda min asalaati khudbada atashahuda fi salaati ataxiyaadka oo shahaadadu ay ku jirto salaada dhexdeeda watashahuda fi lxaajati iyo ashhaadada lagu ashhaadanayo xaajada dhexdeeda qaala waxa uu yidhi atashahudu fi lxaajati tashahudka oo xaajada dhexdeeda ina alxamda lilaahi waaye ina alxamda lilaahi nastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina man yahdihi اllahu falaa mudila lah waman yudlil falaa had man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh wayaqra-u halaata aayaatin saddex aayadood oo akhrina oo taqwada ay ku jirto yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih iyo yaa ayuha nnaasu itaquu rabakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida iyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida mararka qaarna wuxuu ku dari jiray yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqad ayb markaa saddex aayadood oo alla kacabsi ou ku jiro cinda alcaqdi marka nikaaxa maadaama xaajo weyn uu yahay tan in la akriya marka khudbatulxaaja la yiraahdaa midaan marka in la akriyaa la sunneeyaa haddii marka laga tago oon la akrinin oo keliya un nikaaxa hore laga galo nikaaxu waa ansaxa oo khudbatulxaajadu waa sunno waajib maaha iyada shaygu hadduu sunno yahayna in la sameeya aaday u fiican tahay wbihi qala akbarana cmru bnu mansuur qala xadaana mxamed bnu ciisa qala xadaana yaxya bnu zakariya bni abi zaa'ida can dawuuda can camr bni saciidin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi ana rajula kalama الnabiya slى اllahu عalayhi waslam nin ayaa nebiga la hadlay fii shayin ayuu kala hadlay fiya uu ii dhigaa aniga laakiin fiyadaas qalad waay fi shayin nin baa nebiga la hadlay arrinuu kala hadlay ee aniga shanigeygu kala hadlay hadda ma aha faqaala الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama nebigu waxa uu yihi in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuh man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah وأna mحamada cabduhu warasuuluhu ama bacdu midaan marka wuxuu ku daray ama bacdu marka amaa bacdu khudbadii yani wixii lagu istiftaaxi khudbada iyo dulucda khudbada ay ku saabsan tahay ayaa lagu kala fasliyaa ama bacdu waxayna ka dhigan tahay mahma yakun min amrin si kastoy ahaataba saasoo kale ay ka dhigan tahay warkiiu gelaa marka amaa bacdu ka dambeeyo wixii uu qofka rabo ayuu markaas ka hadla ayb qaala baabu maa yukrahu min alkhudbati waxa la kahdo oo khudbada ka mida yacnii khudbada la kahdo oo aynan fiicnayn qofka inuu ku khudbeeyo wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala akbaranaa cabduraxmaan wahuwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaanu huwa huwa athawriyu sufyaanu bnu saciid bni masruuq can cabdilcaziiz bni rufaycin can tamiimi bni طarafa wa huwa almusliyu hiqatun can cadiy bni xaatimin qaala tashahada rajulaani cinda nabiyi sal l slam laba nin ayaa nebiga agtiisa qudbo ku furfurtay oo ama yacnii ay shahaado iyo tashahud ashahaadtiin uu ku jiro faqaala axaduhumaa midkood waxa uu yidhi man yutic illaaha warasuulahu qofkii alle rasuul adeeco faqad rashada waman yacsihimaa ayuu yidhi waman yacsihimaa labadooda qofkii caasiya faqad qawaa waa dhumay faqaala nabiyu sal ll l slam nabigu waxau yihi bi'sa alkhatiibu anta bi'sa alkhatiibu mid qudbo akhriyaa baas leh almaqsuusu bidami anta midka eedeynta lama yacni lagu gaaryeelayo adiga waay ninkii buu saa ku yidhi waxaa laga qaadanayaa marka sidaan inaynan fiicnayn oo qudbada marka la kahanaya middan oo kale maxaa lagu kahday marka waxaa lagu kahanayaa damiirkaas uu jamciyeyo waman yacsihimaa uu yidhi ewaxay ahayd marka alle rasuul inuu kala bixiyo meel inuu ku kulmiyo maynan ahayn sidaan oo kale binaan calaa dalika marka waxay leeyihin arrin tawxiidka kamaalkiisa wax u dhibaysa waayo ma fiicna ishkaala marka meeshii imaanayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagaaba waxaa laga hayaa axaadiid sidaan oo kale oo kale uu yidhi oo alle iyo iyo isagaba hal damiir oo iskugu keenay way badan yihiin axaadiidtaas jawaabtoodu marka laba maslak ayaa la maraa maslaga koowaad waxa uu yahay ana ma ana maqaama alkhudbati khudbada maqaamkeeda waa kan imaamu nawowina uu maray waay ana maqaama alkhudbati maqaamu bastin waijtinaabu اlishaaraati wاlrumuuz marka qudbo la joogo maqaamka qudbadu waa maqaam in wax la faahfaahiyo u baahan in laga dheeraado tilmaan iyo wax ramzi ah oo isagaba sharax u baahanayo in laga dheeraado falidalika nahaa canhu sababtaas uga reeba marka waman yacsihimaa yaa waayaa laysdhihi karaa waa marka damiirkii wuxuu noqonaa alleh iyo rasuul wax sidaa ishaaraad iyo u qaadanayo u gelayo ayuu nebigu dhibsaday uu nacay binaan calaa dalika marka ayaa maadaama ninkan maqaamu lkhudba uu joogay ma ahayn inuusaan u hadlo nebiga waxaa ka soo aroorayna sala allahu calayhi wasalam ama qur-aankaba kusoo arooray sida qowluhu tacaala in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy oo hadda damiirkaa marka yusalluuna alle iyo malaa'igtiiba waa soo gelayaan soo maha waawdaas waaawljamaacaha maqaamkaasna de maqaam khudba ma aha saasaa ay dhahayaan marka qaar ee maslaga labaad ciis bnu cabdisalaamaa maro oo isaga wuxuu yidhaahdaa khasaa'ista nebiga waxaa ka mida anahu kana yajuusu lahu ljamcu fi ldamiiri baynahu wa bayna rabbihi tabaaraka wa tacaala isaga iyo rabbi in damiir ou yacni ku jamciyo nebiga waa u bannaanayd isaga axaadiidtiisa marka waxaa lagu xambaarayaa inay isaga u bannaanayd amaa gayruhu mumtanic weeyaan ama waa laga waa manci baa ku jiro isaga heyrkiisa oo marka isaga wuxuu ka dhigay axaadiidta nebigana waxaa lagu xambaarayaa buu leeyahay khusuusiya kuwan uu nebigu qof dadkan ninkan u diidayna de waa midda dadka laga rabo inaynan inay ka fogaadaan sidaas marka suyuudi zahru rubaa sharaxa nasaa-iga saasoo kale u sheegay oo cizi bnu cabdisalaam uu ka sheegay ayb qaara marka waxaa kalooy leeyihiin maslaku tarjiix maraayo oo waxay leeyihin hadday axaadiidtani iska hor yimaadeen kuwan midda nebigu isaga oo waman yacsihimaa wax lamidoo kale uu yidhina waa ficilkiisii middan oo uu leeyahay bi'sa alkhatiibu anta waa qowlkiisii waay waalqowlu muqadamun cala alficli qaarna halkaas ay ay maraan qaala baabu alkalaami aladii yancaqidu bihi nnikaax hadalkii caddayntiisiibuu u baab yahay aladii hadalka oo yancaqidu bihi ou ku guntan maayo annikaaxu nikaaxa yani waxa uu nikaaxa laftiisa uu ku guntan maayo muxuu nikaaxu ku guntanmaa tii hore waxay ahayd cinda anikaax maxaa la dhahayaa khudbat lxaajadii middaana lafdigii ama ereygii nikaaxu uu ku ansaxayay uu ku xirmaayay wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu waa ibnu cuyayna qaala samictu abaa xaazimin waa salamatu bnu diinaar yaquulu samictu sahla bna sacdin yaquulu inii lafi lqowmi dadkan ku dhex jiray buu yidhi cinda nabiyi sal l slam nebiga agtiisa faqaamat imra'atun haweeney ayaa kacday faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah inahaa inahaa yani haweeneydan middani waxay ka dhigan tahay marka damiirku waa damiir gaa'iba laakiin iyadaa isu jeeda inahaa haweenta haweenta haweenta marka waxay ka waddaa iyadaa iska wada lafteeda waana la dhahaa mararka qaar ayb inahaa qad wahabat nafsahaa laka iyada yacni middan kula hadlayso qad wahabat nafsahaa nafsadeeday hibaysay laka aday kuu hibaysay fara' fiihaa ra'yaka ra'yigaaga bal ka eeg eego ka fiiri ka ra'yiyey fasakata nebigu waa aamusay falam yujibha nabiyu sal ll ly slam nebigu uma jawaabin bishayin waxba uguma jawaabin uma qaamad waa iska kacday marka faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah inahaa qad wahabat nafsahaa laka fara' fiiha ra'yaka falam yujibha bishayin uma qaamad way kacday faqaalat inahaa qad wahabat nafsahaa laka fara' fiiha ra'yaka faqaama rajulu nin ayaa kacay faqaala waxa uu yidhi zawijniihaa yaa rasuula allah rasuul allow ii guuri qaala waxau yidhi hal macaka shay-un waxmahays macaaga ma yahay waxaad haysata ma jiraa qaala laa maya buu yihi qaala adhab tag fadlub shay-an wax raadi fadahaba waa tegay fadalaba waxbuu raadiyey uma jaa-a waa yimid faqaala yaa rasuula allah lam ajid shay-an waxba ma aanan soo helin faqaala waxau yidhi idhab tag fadlub raadi wax soo raadi walow khaataman min xadiidin walow kaana almatluubu khaataman min xadiidin shayga la dalbayood raadinaysa faraanti bir aba ha ahaadeen fadahaba waa tegay fadalaba waa raadiyey uma jaa-a waa yimid faqaala wuxuu yidhi lam ajid shay-an waxba ma aanan helin walaa khaataman min xadiidinna ma helin qaala waxau yidhi hal macaka min alqur'aani shay-un qur-aanka yacni wax ka mida hal macaka shay hal macaka macaaga ma ahaaday min alqur'aani qur-aanka xaggiisa xaal uu ka ahaaday shay-un wax uun wax uun qur-aanka ma ka taqaanaa qaala waxau yidhi nacam haa macii suuratu kada wa suuratu kada suuraddaa iyo suuraddaa baan haystaa oon aqaanaa qaala waxau yidhi qad ankaxtuka haa waxaan kugu nikaaxiya haweenaydan calaa maa macaka min alqur'aani waxaa adiga macaada ahaaday oo taqaanidoo qur-aan ahan kugula nikaaxay xadiidkan masaa'il badanaa laga qaadanaa midda hore waxa ay tahay haweentu inay dhici jirtay nebiga inay isu hibayso lafdiga hibadana inuu u bannaanayd inuu ku guursado waimra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada alnabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin isagay u gaar ahayd masalada kale labaad xadiidka laga qaadana waxay tahay midda oo ubaa midda oo u baabeeyey oo waa maxay nikaax muxuu ku xirmaa nikaaxii marka lafdiga uu ku xirmaayo waa qad ankaxtukahaa ankaxtukahaa calaa maa macaka min alqur'aan marka waan kugu nikaaxay lafdigii marka inuu lafdigaasa hadda halkan ka muuqdo lafdigan marka inkaaxa miyuu ku gaar yahay marka marka wax la nikaaxayo ereyga la isticmaalayo oo wax lagula nikaaxayo qofka ma wuxuu noqonayaa lafdigan oo kale shaaficiyada iyaga waxay leeyihiin lafdul inkaaxi iyo wataswiiji labadaa erey baa wax ku xirmayaan iyo wixii iyaga laga fasiro oo luqaad luqo kale ah ayay wax ku xirmaan labada midna qur-aankay ku timiday dhaheen midna sunnada falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakahaa midaana nebiga ankaxtukahaa kula meheriyey laakiin xadiidkan waxay ku wuxuu ku xirmaa xadiidka sahlu bnu sacdin alfaad kala duwanow ku yimid ankaxtukahaa waa ku yimid mallaknaakahaa waa ku timid waa ku siinay haweentan mallaknaakahaa iyo marka alfaadaasi marka laasim qisadu waa hal qaar baa macno ahaan ku wariyey qaarna lafdigay ku wariyeen marka iyaga waxay yidhahdeen shaaficiyadu lafdiga ugu sariixsan oo nikaax laga fahmi kara ankaxtukahaa saa darteed marka qofka markhaatida noqonayana ila nikaaxu markhaati baa loo shardiyaa soo maaha markhaatigu muxuu markhaati ka furi karaa lafdi daahir ah oo aan labsi ku jirin lafdiga daahirkana kan waayey dheheen nacam iyo wixii laga fasiro waa kuu guuriyey waa kugu nikaaxay iyo wixii kale luqaad kale ah ayb ilaa af soomaaliya iyo afaf kale waa lagu nikaaxi karaa haweenta ayb wax kale iyaga marka ma ictibaarinin beynamaa madhabka maalig oo kale oo isagu leeyahay wax allaale wixii nikaax tusi karo wax waa ku meher waa ku nikaaxsamaan isaga marka iyagu mallaknaa kahaadayba soo qaadanayaan iyagana meeshaas marka dhanka markhaatida iyo marka la fiiriyana waxay leeyihiin qariinatulxaalkaaba ku filan banaan nin hadduu adiga kuu yeero warkaale gabadhaydaa nikaaxaa ku yidhi oo meeshii dad la wacay ee meeshii markaa yacni martiqaad laga sameeyey ee dadkaa waxay isugu yimaadeen inay nikaax tahay shaki maa uga jiran wax shaki ka geli maayo nacam qariinatulxaalkaa ku filan buu leeyahay markhaatida cilmigooda ayb aduu meeshaas marka hadalkaas faraha badanaa ku jiro ereygan marka nasaa-i asaga hadda baabu lkalaami aladii yancaqidu bihi nikaax lafdiganna waa keenay waxaad moodaa marka shaaficiyaday daliil u tahay kan uu daliil u yahay ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa meherka nikaaxu inuu yacni muhim oo u yahay laakiin meherka in la sheego iyo inaan la sheegin waxaa fiican in caqadka lagu dhex sheego sida hadda halkanba ka muuqato si dood iyo hadhow ay u yaraato haddii laakiin aan la sheegin oo wax mehera aan lagu dhawaaqin oo qabuul iyo iijaab un la galo ee hadhow marka ninku hadduu haweentaas u tago waxay noqonaysaa un markaa meherku hadday ku heshiiyaanna waa khayr hadday ku heshiiyi waayaanna mahrulmithli iyadoo kale wixii lagu guursada iyay aadeysaa waxaa kaloo laga qaadanaa qur-aanka baristiisa inuu yahay inuu noqon karo meher inuu noqon karo qofku inuu haween ku nikaaxsan karo qur-aanka inuu baro haddii uu ku nikaaxsado qur-aanka nuskiis isagoo dhan siday ahaataba waxaa laga rabaa marka haweeneydaas inuu isaga toos u baro haddii isagu uusan aqoonin qur-aankana cid barto oo barideedu ay u bannaan tahay inuu u keeno una kireeyo lacagta ka bixiyo isaga intaasaa laga rabaa mar walbo si kale wax loo qiimeyn maayo hadhow ayb xadiidkan laakiin ninkan inuu naagtan qur-aanka baro maa lagula mehriyey lagula nikaaxay mase wax kale laba qowlaa ku jirto culimmadu ku fasiraan midda muuqato culimmada badanaa u badan yihiin akharu ahlilcilmi waa tacliim yacni qowl labaada isagana jiro oo wuxuu leeyahay tacliin hadda halkan kama muuqatee yacni kownuhu min ahli lqur'aan inuu yahay oo nin qur-aan yaqaan inuu yahay qiimi waaye qiimi waaye macnawi ah qiimigaas marka macnawiga ah bay haween qiimahaas macnawiga ayaa haweentan macno u sameynayay leeyihiin shayga marka muqaabil haddii la yidhaha haweentan markii yacni jirkeeda la xalaashado muqaabil maxay ku qaadanee muqaabil waxay ku qaadanee nin ahlu qur-aan ahoo qur-aan xafidsan inuu qabo taasaa lafteeda sharaf ah sharafkuna lacagaa la siistaa ibnulqayim hadal sidaasoo kale u sheegay isagana haddii marka waxyaabo kaleo culum kalena la baro wax waa lagu mehersan karaa ama xadiid ha noqoto ama fiqhi ha noqoto ama luqa ha noqoto waa lagu mehersan karaa waa lagu nikaaxsan karaa meher waa laga dhigi karaa laakiin waxay hadhow u baahanaysaa hadda qof ka soo bixi karo ma sahlana mararka qaar qaala baabu shuruudi fi nnikaaxi shuruudii caddaynteediibay ayuu u baab yahay nikaaxa dhexdiisa wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad qaala akhbaranaa leythu huwa bnu sacdin can yaziid bni abi xabiibin can abi lkhayr huwa alyazani abulkhayr alyazaniyu can cuqbata bni caamirin can rasuuli illahi sal l slama qaal ina xaqa shuruudi shuruud midda ugu xaqnimo badan an yuufaa bihi in la oofiyo maa shay waa istaxlaltum bihi aada ku xalaashateen alfuruuja haweenka jirkooda aad ku xalaashateen farjigooda marka ina axaqa shuruudi an yuufaa bihi cumuumaa ku jira marka shuruud dhan oo haweentii lagu nikaaxsaday waa in la oofiyaa shuruudaha marka culimada waxay u qeybiyaan dhowr qeybood shardi isaga shardi oo muqtada alcaqdi ka hor imaanayo iyo inuunan ka hor imaaneynin iyo mid saddexaad oo sharcigiiba uu mansuus ka dhigay saddexdaas waa nacam shardi kasta oo muqtada alcaqdi ka hor imaado caqadka nikaaxa wixii loogu talagalay hadduu shardiga ka hor imaanayo eber waa waxba kama jiraan kaas bilitifaaq shardiga marka muqtada alcaqdi ka hor imaanayo mithaal wuxuu noqon karaa ninkii haweentii uu guursanaa bishardi wuxuu leeyahay ilmo maya ilmo ma ilmo ma rabno ma dhalayna ilmo nikaaxa waxa loo nikaaxsanaa maxay tahay wax ugu badan in ilmo lagu helo oo lagu dhowrsado muqtada alcaqdi wax kamida kaasoo kale marka waxda oofina ma gelaya waxaa la mida isaga laftiisa waa isguu waan is waa ku guursanaa ku nikaaxsanaa laakiin jimaac maya isku soo dhowaan mayna qofka wuxuu wax u nikaaxsanaya waa muqtada alcaqdi waa inuu jimaac xalaala uu helo ma la aqbalayo marka kaasoo kale iyo wixii macnahaas leh midna waaba shardi ilaahay kitaabkiisa oo mansuus uga dhigay oo nikaaxana ku saabsan oo waa maxay maalan haweentii in meher la siiyo oo inay meherkeeda hesho waa shardi shardiga noocaas oo kale ah isaga in la oofinayo laa khilaafa fiihi isaga dhan qeybta saddexaad waayo marka qeybta khilaafka uu ku jiro oo ninba si uu u arkaayo muqtada alcaqdina ka hor imaan maayo shardi mansuus ana ma aha oo kitaabkai sunnada lagu caddeeyey maxaa laga yeelaa midkaas marka ee kaasi sida culimada muxaqiinta u badan yihiin kaas waa inuu soo galaa marba haddii xukmu kitaabillaahi ounan ka hor imaaneynin waa la aqbala waana in la fuliyaa markaas haddii la doono suwar ha laga saaraba meesha oo khilaaf ha la geliyo waxyaabahaas marka waa waxaa ka mid ah haweentii markuu ninka guursado hadday shardi kula gasho laakiin magaalada magaaladan ayaad igu qabaysaa hadday tiraahdid wuxuu ku nikaaxsaday waxay tihi marka nikaaxii waxaa shardi looga dhigay inuunan ka rarin magaaladan ama waalidkeeda joogo ama uun waxbay ugu danayn ugu ku danaysanaysaa meeshaan inaadan iga rarin waayahay buu yidhi shardigii buu siiyey laazim inuu kasoo baxo waayo shardi hadda magaaladan inaan laga rarin inay magaaladan joogto iyo inay ka baxdo labaduba sharciga waxba ma ma u dhibaysan haddii ay haweentu marka shardi ku gasho inaan lala guursanin iyada xanaabilada iyo waxay leeyihiin waa fulaa shardigaas waa inuusan la guursanin haddii uu la guursado khiyaaray yeelanaya markaas xadiidkaanay gelinayeen shaaficiyada iyaga waxay leeyihin maya shardigaa lama isticmaalayo waayo shardigu xukmu kitaabillaahi buu ka hor imaanayo ninka laba iyo saddex iyo afara u bannaan laakiin meeshaas ay ka fiirinayaan ma aha labo iyo saddex iyo afar isaga haddii uu rabo waayo soomaha ay u bannaaneyd mubaaxay ahayd waa u bannaaneyd isaga marka hadduu rabana halow iska iskaga joogi karay hadduu doonana laba iyo saddex iyo afar ee markaan marka wax isaga uu lahaa oo sharcigu uu xaq u siiyey waa dhihi karaa ani waxaan sharciga xaq waa ii siiyey laakiin ma sameynayo mana lagu dambaabayo hadduu saas yeelo wixii marka sidaas ahay hadduu shardi uga dhigo shardi mubaaxa waaye waana fulaayay leeyihiin tirmidiga laftiisana khilaafka culimmada waa kusoo marnay qowl gariib ah oo waxaa jira shaafici uu ka sheegay oo ah shardigaas in la oofinayo shaafici ka sheegay laakiin gariib waaye madhabta shaafici waxaa mashhuur ka ah inaan shardigaasi waxba la tixgelinaynin وبه qال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وهو أبو حميد المصيصي ثقة روى له النسائي قال سمعت حجاجا وهو حجاج بن محمد المصيصي يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط شhروud kan ugu xaqnimo badan أن يuفىa به in la oofiya ma اsتحللتم به الفروج waa waxaad furuujtii ku xalaashateen haddii maalan uu yidhaha waxaasaan ku siinaa shardi oo uga dhigo waa inuu siiyaan qaala baabu nikaaxi aladii taxilu bihi almuطallaqatu halaaa limuطalliqihaa baabu nikaaxi nikaaxi xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay aladii nikaaxa oo taxilu bihi lmuطallaqatu haweeneydii la furay ay ku xalaaloobayso halaaan lagu furay ay ku xalaaloobayso limuطalliqihaa ninkii furay ay ugu xalaaloobayso naagtii saddex lagu furay ninkii furay si ay ugu xalaalowdo waa inay nin kale soo nikaaxsato nikaaxaas ay ugu xalaaloobayso tilmaamihiisuu sheegaa marka halkan وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا سفyان وهو بن عyynة بن عyynة عن الزهري عن cروة عن عائشةa qاaلت جاءت امرأة weeney جاءت امرأة رفاعة رفاعة الqرضي haweenتiisii ayaa timid ilىa رasuuل الlahi صلى اه سلم نبigay u timid faqاaلت waxay tihi إنa رفاaعةa طلqنيi marka haweentiisa marka laleeya bictibaari maa kaanat waay markaan ay dhehayso haween uma aha dabcan ina rifaacata rifaaca طallaqanii waa ifuray faaabatta alaaqii alaaqayga waa gooyey yani saddexdii buu dhameeyey wa inii tasawajtu waan guursaday bacdahu isaga gadaashiis cabdiraxmaan bna azabiir ayaan guursaday azabiir zaayda waa kor dhigan tahay zubayr ma aha waa zabiir zubayr iyo zabiirna waa mu'talif iyo mukhtalifa isu noqonayaan ninkaa baan guursaday bay leedahay wamaa macahu maciisana ma ahaanin ilaa mithlu hudbati thawb marada faraqeeda oo kale ayuu haystaa yani faraqa marada dunta yartaa ee marada ka lalmato wax tabara ma leh waa fadaxika rasuulu llahi sal l slam nebigu waa qoslay wa qaala waxau yidhi lacallaki turiidiina waxaa laga yaabaa inaad rabto an tarjicii ilaa rifaacata inaad rifaaco u laabato inaad rabtaa laga yaabaa laa maya u laaban maysid xataa yaduuqa cusaylataki ilaa uu ka dhadhamiyo adiga yacnii macaankaaga uu ka dhadhamiyo wataduuqii adigana aada dhadhamiso cusaylatahu yacni macaankaaga macaankiisa aada dhadhamisid waxaa laga qaadanaya marka xadiidka nikaaxa nin saddex wax ku furay ay haweentiisa ugu soo noqonayso markay nin kale guursato waa noociisu waa inuu noqdo nikaax markaa haweentii loogu tegay loogu galmooday in loogu galmoodaa shardiga haddii marka bimujarad alcaqdi ninkii laba hore ugu noqon mayso caqdi keliya hadduu dhacay caqdi iyo waxaa la rabaa marka galmo inay timaado xataa yaduuqa cusaylataki wataduuqii cusaylatahu baana laga qaadana akharu ahli lcilmi inuu mani ku dejiyaa shardi ma uga dhigaan keliya un jimaac inuu dhaco bis inuu ku yani mani inuu ku dejiyo ama uu shahwo markaa uu yani shahwadiisa ku rido meeshaa qasab ma aha inzaal lama shardiyo laakiin bacdi ahli lcilmi saciid bnu lmusayab aan u malaynaya ayaa isaga wuxuu qabay inzaal ayuu shardinaya waa in meesha uu manidiina ku daadiyo ayb kadib marka waa inaad furiin ou dhaco furiinkaas markau dhaco haddana ciddadii ay dhammaysato ninkan labaad ay ka dhammaysato markaasay kii hore u laaba kartaa ayb xadiidka waxaa laga qaadanaa iyadana lacallaki turiidiina hadalkaa nebigu uu leeyahay naagihay waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ninkaagii hore u laabato meesha waxaa laga qaadanaa haweenta rabitaankeedu wax saameyna kuma yeelanayo nikaaxa dambe xurmana uma keenaayo wax uu u keenaayo ma laha waayo hadda nebigu lacallaki tu waa saasaa rabtaa may buu yidhi haddaad yacni ha ku laabani ma u laaban kartid ilaa waxaa i waxaa i waxaa ay dhacaan marka wuxuu dareemay iyada inay ninkii hore rabto rabitaankeedaas marka lagama dhigin wax maxlal iyo waxaa sababay lagama dhigin sababta maxay tahay lianna dalaaqa laysa biyadiha ninkan iyada labaadee guursanaya hadduunan ogeyn asaga oo uu nik rabitaan ahaan uu u guursado ee wax ninkii hore wax u xalaalay isagoon isdhehaynin hadduu iska guursado iyada laakiin qalbiga ay ku hayso ninkii hore inay u laabato kan intou la joogto ayaan kadib furiin ka dalbato uu furo say kii hore ugu laabato iyada hadday rabto laakiin ninka uusan rabin dhib ma laha waayo naagtan iyada isma furi karto mar walba ninkaana furaayo mid bikhilaafi rajul haddii ninku laakiin ou ninkaas kale u xalaaley raba naagtan ilaa isaga biimkaanihi inuu furiinka rido waa nikaaxsanaa markuu doonana waa furi karaa meeshaas marka midda waxaa la tixgeliya labada nin ninkii horeo soo furay inuu yidhaah war hebelow naagtan ii guursay iisoo fur ii maxlal waa xaaraan asaga laftiisa inuu is yidhaahdo ninkan hore saaxiibkaa waaye waxna waa ka hadlaysan yihiine haweentan u celiyo u maxlal ma bannaano haddii ay dhacdo marka ayaga inta ku heshiiyaan labada nin saa naagtan lagu guursado subaxa dambena la furo ninkii hore ma u noqon kartaa in badan oo culimada salafka ka mida ma u noqon kartay leeyihiin marba hadday og yihiin ayaga saas oo ibnu cumara waxaa laga wariyey inta la su-aalaybu wuxuu yidhi maya nikaaxu raqbatin ayaa la rabaa laa nikaaxu dulsatin nikaax mugdi mugdi ku jiro iyo lama rabo nikaax rabitaan uu ku dheehan yahay ayay ugu noqon kartaa ayuu yihi ninka dambe alimaamu shaafici de isaga madhabta shaaficiya madaahib badan ay waxay leeyihiin haddii aan caqadka lagu sheegin daahir waa ansaxayaan waxaan laakiin waa dembi hadalkaas marka ibnu taymiya waa ku yacni aaduu uga fogeeyaa shaafici kitaabkiisa la yidhaha bayaanu daliil calaa butlaani taxliilka masaladan marka kitaab dhan uu ka alifay ibnu taymiya bayaanu daliil la yidhaha oo madbuuca wuxuuna ku daba daray marka uu aada uga hadlay wuxuu aada uga hadlay markaa xiilada taxaayulka la sameynayo iyo sharciga loo sameeyo iyo si ala xaaraan loo xalaashaday iyo aada buu uga hadlay kitaabkaas ayb laakiin halkan waxaa ka muuqdo lacallaki turiidiina naagta iraadadeedu wax macnaha inaysa lahayn iyada waana sidaas macnaa ibnu taymiyana waa ku sheegay bayaanu daliilka ayb qaala baabu taxriimi arabiibati alatii fii xajrihi rabiibadii xaaraantin taxriimkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay allatii rabiibada oo fii xajrihi gurigiisa joogto yacnii gabadha hooyadeed ou qabo ee isaga gurigiisa joogto xaaraantinimada ay ka xaaraan tahay dayib taxriimkaasna wuxuu ku xiran yahay marka uu hooyadeed u galmoodo oo qur-aanku wuxuu leeyahy warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna marka min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna waa qeydun lahu mafhuumun waa qeyd mafhuum lahu haddii gab haba yacni hooyadeed ounan u galmoonin intuu caqad waa nikaaxsaday hooyadii uu nikaaxsaday uma tegin waa furay hooyadii gabadhi waa guurso karaa gabar ay nin kale usoo dhashaa laga hadlaan dabcan bikhilaafi alcagsi gabaruu guursaday caqadaa ugu dhacay isaga oo aan u tegin gabadhaas ayuu furay hooyadeed weligiis ma guurso karan marka hooyada bimujarad alcaqdiyay xaaraan ku noqonay gabadha inaad caqdi la gasho ayay hooyadeed kaaga xaaraan noqonay leanna wuxuu leeyahay alla ummahaatu nisaa'ikum bis shardi i laguma xirin laakiin rabiibada gabadha iyada min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna le ayb wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikumna waa qeydun laa mafhuuma lahu isaga mafhuum ma leh kaas oo gabadha aada hooyadeed qabto xataa haddaadan adiga korsanin oo aabbaheed ay la nooshahay laakiin hooyada aada u galmootay khalaas bis waayo gabadha waa ka xaaraan mar haddaad hooyadiiba u tagtay inay gurigaaga ku nooshahay shardi ma aha ee aayaddu marka kharajat makhraj alghaali bay kusoo baxday walidalika marka mafhuum ma laha wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu bakaarin qaala xadahanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun qaala akhbaranii الzuhriyu qaala akhbaranii curwatu ana zaynaba binta abi salama wa umuhaa umu salama waaye zawju nabiy sal ly slam akhbarathu waxay u sheegtay ana uma xabiibata binta abi sufyaan akhbarathaa anahaa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah inkix ukhtii walaashay guurso binta abi sufyaan ahayd umu xabiiba ramla la dhihi jiraa waxay leedahay walaashay nikaaxso oo guurso ayb qaalat waxay tihi faqaala lii rasuulu llahi sal ly slam rasuulka wuxuu igu yidhi awa tuxibiina daliki arrinkaagaas ma jeceshahay inuu dhaco faqultu waxaan idhi nacam haa lastu laki lastu laka lastu ma ahi aniga laka adiga kuuma ahi bimukhliyatin mid yacnii u maran mid adiga ku maran oo cidlo kuu ah aniga ma ahi haween kaleba waa ila qabtaa kor iyo hoos keligay ima qabaysidoo haween kalea layla qabaa wa axabu man yushaarikunii dadka wax ila wadaagayo ka loogu jacayl badan yahay fii khayrin khayr dhexdii wax igula wadaagayaan ukhtii walaashay waayo tilmaam haddiiba mar walbaa wax la ila wadaagayo inay walaashay wax fiican ila wadaagto a ila fiican ayb faqaala nabiyu sal ll slam nabigu waxau yidhi ina ukhtaki walaashaa laa taxilu lii iima xalaal aha sababta waxay tahay de waan tajmacuu bayna alukhtayni laba walaalaa in la jamciyo waa la reebay oo nikaax lagu jamciye hal mar faqultu waxaan idhi wallaahi yaa rasuula allah rasuul allow inaa lanataxadadu waxaan ku sheekaysanaynaa annaka turiidu inaad rabto an tankixa inaad guursato durata binta abi salama gabadhaa inaad guursataan ku sheekaysanaynaa inaad rabto fa qaala waxau yidhi binta ummi salama ummi salamo oon qabo gabadheedaa faqultu nacam haah baan idhi fa qaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay low annahaa lam takun beynii wa bey wallaahi baan ku dhaartee low annahaa lam takun haddii aynan ahayn iyada rabiibatii rabiibadeyda oo fii xajrii gurigayga joogto maa xallat lii iima xalaal noqoteen yacnii low annahaa lam takun xataa hadda rabiibo waayo iima xalaal aha waayo warkaan macnihiisa hadda waa hooyadeedan qabaa iyada iimaba xalaal aha xataa haddii aynan sidaas ahaa lahayn maa xallat lii iima xalaal noqoteen inahaa iyadu labnatu akhii min alradaaca walaalkay nuugmada igula walaal ah gabadhiisa waaye ardacatnii wa abaa salamata anigii abuu salama waxaana nuujisay huwaybatu huwayba falaa tacridna calaya ha iisoo bandhiginina banaatikunna gabdhihiinna walaa akhawaatikunna iyo walaalihiin gabdhaha idinla dhashan ha iisoo bandhiginina ma guursa karo idinkaa lama yacnii laba walaal lama jamcin karo gabdhihiinana ha iisoo bandhigina waa rabaa-ib ayaga qaala baabu taxriimi aljamci bayna alummi waalbinti in la jamciyo hooyo iyo gabadheeda xaaraantinimadeeda baabu taxriimi aljamci bayna alummi waalbinti buu yidhi asalkana waxaa weeyaan de hooyo iyo gabadheed min baabi iljamci looma reebin nikaaxooda oo nikaax abadi abowba iska noqonaan taxriim abadi abow haddii gabadha la guursado hooyadu waaba xaaraan jamcin jamcis maba ahanba xataa haddaad gabadha inta furtood ka tagto hooyada maba haweysa kartid banaan ee haddii hooyada loo tagana gabadheeda iyadana abadiyay xaaraan u tahay ee hadda jamcigu un wuxuu ka wadaa marka inaan la guursanin unbuu mutlaq un guur unbuu ka wadaa nacam ilaa wax maahan haddaad midaan furtata kale a guursa kartid ma aha saa u qaadan wabihi qaala akhbaranaa wahbu bnu bayaanin qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin ana curwata bna الzubayr xadaahu can zaynab bint abi salma ana uma xabibata zawja nabiy sal l slm qaalat ya rasuula allah inkix binta abi tacnii ukhtahaa aabbahay gabadh ou dhalay guurso walaasheeday ka wada faqala rasuulu lahi sal l slam watuxibiina daliki ma jeceshahay qaalat nacam lastu laka bimukhliyatin waaxabu man yashrakunii fii khayrin ukhtii waay faqaala rasuulu lahi sal l slam ina dalika laa yaxilu xalaal ma ahan kaa qaalat umu xabiibata waxay tihi yaa rasuula allah wallahi laqad taxadahnaa waxaan ku sheekaysanay anaka tankixu durata binta abi salama faqaala binta abi salama ayuu yihi qaalat umu xabiiba nacam qaala rasuulu llahi sal l slam fawallahi low annahaa lam takun rabiibatii haddii aynan ahaa lahayn oo fii xajrii maa xallat inahaa labnatu akhii min alradaacati ardacatnii wa abaa salamata huwaybatu ayaana nuujisay falaa tacridna calaya banaatikunna walaa akhawaatikuna wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leytu can yaziid bni abi xabiib can ciraaq bni malikin ana zaynab binta abi salamata akhbarathu ana uma xabiiba qaalat lirasuuli اllahi sal ly slam ina qad taxadahnaa anaka naakixun durata binta abi salama inaad nikaaxsanaysid faqaala rasuulu llahi sal ly slam acalaa ummi salama ummi salama korkeeda maan ku nikaaxsana maca ummi salama waa anoo ummi salama qaba maan iyadana guursanaan low anii lam ankix uma salamata haddaananba umu salama nikaaxsa lahayn maa xallat lii ima xalaal noqoteen ina abaaha aabbaheed akhii walaalkay weeyaan min alradaacati iigu walaal ah xagga nuugmada qaala baabu taxriimi aljamci bayna alukhtayn laba isla dhala laba walaala ah jamcintooda xaaraantinimadooda asalka marka waan tajmacuu bayna aluktayni baa asal u ah ee labadaa walaalaha marka ama milkulyamiin ha lagu jamciyo ama ha lagu jamciyo nikaax labadaba ma banaano calaa qowli اljumhuur oo qur-aanku wuxuu tilmaamay wa an tajmacuu bayna alkhtayn ayuu sheegay wa an tajmacuu bayna alkhtayn waxaa la idinka xarimay laba walaala inaad jamcisaan kaas marka waa nikaax hadday addoomo yihiin ka waran marka laba addoomo ah laba gabdhood oo addoomaho isla dhalatay uu leeyahay labadaba ma isticmaali karaa marka oo ma ku jamcin karaa milkulyamiin inuu ku wad-iyo akharu ahlilcilmi mayay leeyihiin qaar yar oo culimada ka mida waxay leeyihin ow maa malakat aymaanukum cumuumkaasaa la raacaa wax allaale waxay gacantiinu ay milkiso waa waad isticmaali kartaan laakiin cumuumkaasi mararaa la khasisay mararka la khasisayna waxaa ka mida haddii ow maa malakat aymaanukum haddii gabadha addoonta kuu ah adiga aada nin ku darto oo ay zawjo nin u noqoto ee milkigaagii weli kama bixin ma guurs ma jimaaci kartaa maya haddii kale nasabkaa isku dhex darmaayo maba la ogolana haddii mararka qaar la khasisay cumuumkaas ee wa an tajmacuu bayna alukhtaynina ay mas'ale mucayana ku saabsan tahay iyada tanaa la hormarinaa marka sheekh maxamed alamin shanqiidi aada u baxiyey waa ku dheeraaday weliba masaladan halkaasaa marka aada loogu raajacaa adwa lbayaanka ayb wabihi qaala akbarana hanaad bnu sariع can cabdata can hishaami can abihi can zaynab bint umi salamata can umi xabiibata anaha qaalat ya rasuula اllah hal laka fi uktii qaala faasnacu maada maxaan ku samaynaa qaala taزawajuhaa waa guursani qaala faina daliki laa la axabu ilayki oo kaama laguu jacayl badan yahay agtaada qaalat nacam lastu laka bimukhliyatin waaxabu man yashrakunii fii khayrin ukhtii qaala fainahaa laa taxilu lii qaalat fainahu qad balaganii waxaa isoo gaaray anaka takhdubu durata binta umi salama qaala binta abi salama gabadha abu salama dhalaa qaalat nacam qaala wallahi low lam takun rabiibatii fii xajrii ma xallat lii inaha labnatu akii min alradaacati falaa taxridna calaya banaatikuna walaa akhawaatikuna hadda maxalushaahidka waxay tahay adiga iyo walaashaa ma isku ma isku ken jamcin kara ilaa hadda umu xabiiba walaasheeday rabtay nebigu waa diiday sal l sl ayb oo wuxuu leeyahay marka faina dalika fainahaa laa taxilu lii iyo ma xalaal ah laakiin maxramnimadaasi mu-aqat waayo haddii uu gabadh mid furo oo ay ciddada dhammaysato walaasheed waa guurso karaan laakiin waa in laba un ay dhacdo inuu furo haddii uu dalaaq rajciya uu ku furo inta ay ciddada ku jirto weli taasaa zawja a ma guurso kara walaasheed markay ciddada dhammaato ay caddaato inay kala faraxasheen ayuu walaasheed markaas guurso karaa laakiin iyadoo hal dhalqad uu ku furay ciddadiina ku jirta walaasheed hadduu guursado nin laba isla dhalatay qabo unbuu la mid yahay waayo way dhaxlaysaa nafaqay degaanay ku leedaha waa zawja un keliya jimaac iyo istimtaaciyaan loo ogolayn ayb haddii uu dalaaq baa-ina kusii daayana oo aynan usoo noqonaynin markaa hadday ka baa-intay zawjanimadii waa ka baxee ta kale waa guurso karaa marka ayb qaala baabu ljamci bayna almar'ati wa cammatihaa haweeneyda iyo eedadeed in la jamciyo xukunka kusoo arooray caddayntiisa eedada la sheegayana waa midda aabbaheed la dhalatay waay ama aabbaheed ku hooyo ku aabba ha ahaato ama ku aabbo keliya ha ahaato ama ku hooyo keliya ha ahaato marba hadday eedda aabba la dhalatay tahay haweentaa iyo eedadeed caqad laguma jamci karo وبه qال أخبرني هاrون بن عبداللahi qال xdثna mعن qال xdثna مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةa qال qاla رsuل الlahi صلl ل sلم laa يجمع byn الmرأة وcamatiha haweeney iyo eedadeed lama jamciyo walaa byn الmرأةi وakhaalatiha haween iyo habaryarteedna lama jamciyo sunadaa intaan ku dartay marka qur-aanku ma sheegin tan aayaddii marka taxriimka markuu qur-aanku sheegay kadib aayaddaa markii laga baxay aayadda ku xigta walmuxsanaatu min annisaai ilaa maa malakat aymaanukum muxuu alla yidhi marka wauxilla lakum maa waraaa dalikum alla yidhi wauxilla lakum maa waraaa dalikum intaa lasoo sheegay wixii aan ahayn waa idiin xalaal cumuum waay ogow hadda marka wauxilla lakum maa waraaa dalikum cumuumkaasaa sunnadii ay wax kasii reebtay marka waxyaabaha ay ka reebtayna waxaa ka mid a aljamcu bayna almar'ati wa camatiha waaljamcu bayna almar'ati wa khaalatiha ayb khawaarijtu marka ma qabaan tan waayo iyada qur-aanka keliyaan qabsanaynaa bay leeyihin sunnada waa diidayaan walidaalika waxaa laga waxaa ka mid ah caadaadkooda ama meelaha ay joogaan haween iyo eedadeed waa isku kor guursan jireen haween iyo habareerteeday isku guursanayaan waxaasoo dhan marka xigmadda loo reebayna raximkaa la ilaalina iyo qaraabanimada haweentii iyo eedadeedo dad ugu dhow hadday mar walba ishiifaayaan dhib waayo oo laysla qabo la kala fogeeyo xoogaa marka laakiin eedo aabbaha la ilma adeera camal ama wax saas oo kale ah kuwaas dhib ma lahan hadii la isku jamciyo waa banaantahan ujeedaa wabihi qaala akbaranii mxamed bn yacquub bn cabdilwahaab bni yaxya bni cabaad bni cabdillahi bni zubayr bni alcawaam qaala xadaanii mxamed bnu fuleyx can yunus qala bnu shihaabin akbaranii qabiisatu bnu du'aybin anahu samica abaa hurayrata yaquul nahaa rasuulu llahi sal l slam an yujmaca bayna almar'ati wacamatiha walmar'ati wakhaalatiha wabihi qaala akbaranii ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa ibnu abi maryam qال أخبرنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة xdثه عن cراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه عن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم أنه نهى أن تنkaxa المرأة عlى cmتها أو khاalتها saasuu reebay nبga sl اه عليه وسلم وبه qال أخبرنا qتيبة qال xdثna الlيث عن يزيد بن أبي xبيب عن cراك بن مالك عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlه صلى اه عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أfر naag ayuu nbigu reebay يجمع بynhna la kulminayo almarati wacamatiha walmarati wakhaalatiha afar hal waa la haysan karaa laakiin midda kale in lagu lagu daraa maayo mar haddii middaas kale aar uu rabo qofku tan waa inuu furaa ciddada dhammaysataa kadib guursana ayb haddii cidda rajciya ay ku jirto wabihi qaala akbaranaa camr bnu mansuur qaala xadaana cabdullahi bnu yuusuf qaala xadaana leythu qaala akbaranii ayub bnu muusa can bukayr bni cabdillahi alashaj can bukayr bn cabdillaahi bn اlashaj can sulaymaan bni yasaari can cabdilmalik bni yasaar can abi hurayrata can rasuuli اllahi sal l slam anahu qaal laa tunkaxu اlmarأaةu calaa camatiha haweeneyda lama nikaaxsado eedadeed korkeed laguma nikaaxsado yani eedadeed m lalama guursado walaa calaa khaalatiha habaryarteedna laguma nikaaxsado wabihi qaala akbaranaa mujaahid bnu muusa qala xadaana bnu cuyaynata can camri bni diinaar can abi salamata can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu llahi sal ly slam an tunkaxa almar'atu calaa camatiha aw calaa khaalatiha wabihi qaala akbaranaa yaxya bnu durust qaala xadaanaa abu ismaaciil qaala xadaanaa yaxya bnu abi kaiir abu ismaaciil alqanaad qaala xadaanaa yaxya bnu abi kaiirin ana aba salamata xadaahu can abi hurayrata can rasuuli llahi sal l slam anahu qaal laa tunkaxu اlmarأaةu calىa camatiha walaa calىa khaalatiha waa isleeyihiin kan aan ku darno qaala baabu taxriimi اljamci bayna اlmarأaةi wakhaalatiha wabihi qaala akbarana cubaydالlahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya qaala hishaamu qaala xudithnaa can muxamadi bni sirin inqiaaca meeshaan marka ka muuqanayo xudithnaa qofka uga sheegay ma sheegin can الnabiyi sal ll slm qaala laa tunkaxu اlmarأaة calىa camatiha walaa calىa khaalatiha wabihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala akbarana اlmuctamir can dawuuda bni abi hindin can الshacbiy can abi hurayrata qaala nahaa rasuulu اlahi sal slam an tunkaxa اlmarأaةu calىa camatiha wاlcamatu calىa binti akhiiha eedadana laguma guursado calىa binti akhiiha walaalkeed gabadhou dhalay waa gabadhay eedada u tahay wbihi qala akbarana mxamed bn cabdilaclى qala xadaana khalidu qala xadaana shucbatu qala akbaranii caasim qala qara'tu calى الshacbiyi kitaaba fiihi can jaabirin markuu dul aqriyay shacbi kitaab uu ku yaalo can jaabirin can الnabiy sal l slama qaal laa tunkaxu اlmarأaةu calىa camatiha walaa calىa khaalatiha qala samictu hada min jaabirin ayuu yiri shacbi baa dhahaya samictu hada min jaabirin ayb xadiidkan marka tirmidi wuxuu leeyahay bukhaari baan su-aalay xadiidkan markaasu wuxuu yihi yuxadiثu الshacbiyu can صaxiifati jaabirin walam yucraf xadiiثu abi dawuud can shucba ayb marka wuxuu ka dhigaa marka صaxiifa inay tahay in kaga qaateen daara qudnina cilalka labada wejba waa ku saxiix yeelay wuxuu yihi wasaxiixu can dawuuda bni abi hindin can الshacbiy can abi hurayrata wacan caasim alaxwal can الshacbiy can jaabir labada sax waay ayb wbihi qala akbaranii mxamed bnu adam can ibn اlmubaarak can caasimi can الshacbiyi qala samictu jaabir bn cabdillaahi yaquulu waa kan xadiidka caasim marka kan yaquulu nahaa rasuulu llahi sal l slm an tunkaxa almar'atu calaa camatiha wa khaalatiha wbihi qala akbaranii ibrahim ibn اlxasan qala xadaثna xajaaju can ibni jurayji can abi الzubayr can jaabiri qala nahaa rasuulu llahi sal l slm an tunkaxa almar'atu calaa camatiha aw calaa khaalatiha ayb owduna marka waa tanwiic hadda iyadan marka dhowrkan xadiid wuxuu u keenay midkan shacabi laba jeer camal wuxuu ugu celiyey saddex riwaayo ka keenay weliba marna abu hurayra u ka maqlay marna jaabir kan jaabira bukhaari wuxuu ley saxiifo wa kitaab yuu ka helay midka dambeu ku xoojiyey marka inuu ka maqlay caddaynayo qaala samictu jaabir jaabira bna cabdillaahi uu leeyahay hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih